بسم الله الرحمن الرحيم هدية الخصم لمن لم يعتد قبل القضاء حرم قبول ما هدى وعلي هدية الخصم قفكي خصومة إيا ضودة لها حرم حرام القبول ما هدى وحو هدية أقبل كيس قاضية كحرام يل liman cid baanay u sugnaatay hadiyadda aan la aqbalayn lam yactad aan ka caado dhiganin qabla alqadaa qadaha ka hor walam yajuz ma bannaana talqiinu xuja xujo laqinideed ma bannaano walaa tacyinu qowmin qolo cayimashadoodna ma bannaana hayrahum ayaga kayrkood lan yaqbala aanu aqbalaynin wa inamaa yaqbalu qaadin wuxuu aqbali maa kataba qaadin ilayhi qaadi wuxuu u soo qoray xiina wakhtiga muddacin dalab muddaci uu dalbo bishaahidayni buu ku aqbalay laba markhaati dakarayni oo laboo shaydaa ka markhaati kacay bimaa xawaahu wuxuu koobay kitaabkani xiina goorta khasmun kaa doodaya ee lahaysta ajaxada uu diido waman saaka uu xumaaka waman saa ka xumeeya adabahu adabtiisa ka xumeeya markii uu doodayay qaadi horsi waa adabtiisii xumeeyey fayasjuruhu wuu sajrinoo wuu u diidi fa in asara haddii uu ku soo adkaystana haaniyan mar labaadna yucaziruhu waa u casiri oo wuu ganaaxi doonaa sheekhu waxa uu leeyahay hadiyada iyo waxsiinta uu soo hadiyeeyuu siiyo qof khusuumo iyo dood iyo dacwadi ay qaadiga agtiisa u taalla horena aan uga caado dhiganin intanaanu qaadigaba noqonin ka hor ama qadahan ka hor aan waxa u soo hadiyayn jirin ka xaaraam yeel qaadiga inuu ninkaa hadiyadda iyo waxaa ka aqbalo bimacnaa waa marka laba arrimood laga helo labada arrimood waxa weeye in khusuumo iyo dood iyo dacwa ay u taallo qaadiga agtiisa isla markaa waana inaanu ahayn nin ka horba qadahan ka horba yacni wuxu soo hadiyin jiray oo siin jiray mar haddii ay khusuuma u taallo hore nin caado ugu lahaayoo wuxu soo hadiyin jirayna aanu ahayn hadiyaddaa inuu aqbalaa xaaraan ayay ka noqonaysaa haddii uu hore ugu soo hadiyayn jiray ase ahaatee uu ka badiyey intii horena iyadana inuu aqbalaa xaaraan bay ka noqonaysaa waayo xadiid bayhaqi uu warinayo ayaa wuxuuhi cumaasha waxaa loo hadiyeeye ee ay qaataan dadkaa shaqaalahay waa khuluul iyo khiyaana ayuu yidhi hadaya alcumaali suxt waa xaaraan ninkii saxaabiga ahaa ee nebigu sala allahu alay slm intuu shaqada u diray soo noqday ee wixii uu soo qaaday yidhi haadaa lakum wa haadaa hudiya ilaya kaas idinka ayaa laba waa shaqadii aadi reer maxamedow kanna anigaa laysoo adeeyo laysiiyey buu idhi nebigu waa kii aad intuu uga xanaaqan yidhi qofkaanu shaqo u dhiibnaan wuxu magacownaa falyaati biqaliilihi wa kaiirihi intiisa yar iyo intiisa badanba hala yimaado mid baanu shaqo u dhiibayna markaasuu odhanaya kaa idinkaale kanna anaa laysoo hadiyey afalaa jalasa fii beyti abihi wa ummi xataa ta'tiya hadiyatuhu muxuu u fadhiy waayey gurigii hooyadii iyo abihi hadiyaddu bal ha ugu timaadee bimacnaa waxaa loogu soo hadiyey xataa hadduu soo qaado wuxuu yeesho noqon mayse wax markaa shaqadii loo diray ay leedahay uun ayuu noqonayaa markaa rishwadii iyaduna waa ka sii daran tahayoo rishwadii oo dee noqonaysa wixii qofkan loo siiyey inuu markaa xaq ku difaaco oo qofkan xaq lagu leeyahy uu kaga deedifeeyo ama waxaanu lahayn uu ku siiyo markaa wuxuu leeyahy sheekhu qofka khasmiga hadiyaddiisa xaaraan ayay ka noqonaysaa inuu qaadigii aqbalo waaba sida qofkii aan qadaha ka hor u soo hadayn jirin oo kale ayay la mid noqonaysaa baydkaa labaad waxa uu kaga hadlayaa uu leeyahay qaadiga uma bannaana qofkan muduciga ah ee wax sheeganaya inuu dacwadda u toosi u laqino ma bannaana oo yidhaahda sidaa dhe sidaasay wax kuugu hagaagayaana sidaa dhe ma sidaasaad u jeeddaa oo isagu uu mariyo waddadii uu wax ku sugi lahaa waayo qofkan qaadiga ahi labadan qof ayuu dhex u yahay nebiguna sala allahu alay slm waa kii yidhi innamaa ana bashar anigu bini aadmi baan ahay waa ii soo dacwoonaysaan waxaa laga yaaba barkiin inuu barka kale ka xujo caddaadu ka afmiisharsanaado qofkii marka aan anugu waxaan idinka maqlay un baanan wax ku xukumaya caalimulqeyb ma ihi qofkii aan xaq walaalkii leeyahay u xukuman waxaad ogaataa dee inaanad lahayn oo xukunkaasi aanu ku xalaalaynaynin markaa qaadiga waxa u furanun isagu inuu dhegaysto waxa dadkaasi ay ku dacwinaya waxay isugu jawaabayaan laakiin mid inuu u laqinu u toosiya cadaaladdarray noqonaysaa waxa kale oo aan bannaanayn inuu qolo markhaatiya uun samaysto oo uu yidhaahdo ciddaasun ba annaga agteeda markhaati ka noqonaysee cid kaloo markhaati oonu aqbalaynaa ma jirto oo kale waayo cidhiidhi baa ku jira iyo in fara badan oo dadka markaa xuquuqdoodii ka mid ahi inay lunto markaa talqiinu xuja iyo qolo inuu cayinto markhaati u cayinto aanu cid kale aqbalaynin ma bannaana halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu haddii masalan nin halkan jooga nin masalan gobol kale jooga hadduu ninkani wax u sheeganayo waxaana uu dafirsan yahay waxa u furan inuu markaa qaadigan u dacwoodo markhaatiyadiisa wixiisa oogo markay wixii u sugnaadaan qaadigan agtiisa haddii uu markaa codsaduu yidhaahda qaadiyo wuxuu waxaa agtaada ku sugnaaday iigu qor masalan qaadigaa tog dheer joogo oo kale yacni waa mid furan qaadiga halkaa joogaana inuu ku dhaqmo qaadigaa kale wixii uu soo qoray ayaa laga maarmaan ah waxa uun laga maarmaana in la sugooo uu qaadigu markhaati u sameeyo xukunkiisan iyo qoraalkiisan iyo wixiisa laba markhaatiya intuu u sameeyo dabeedna uu raaciyo labadaa markhaati marka uu qofkii dafiro ay arrinkaa xaggaa kaga furaan marka wuxuu leeyahay qaadi wuxuu aqbalayaa wuxuu u soo qoray qaadi kale ee weliba muducina uu ka codsadee uu yidhaahdo arrinkaa iyo xukunoo qaadiga kalena i gaarsiiye bishaahidayni dakarani dakarayn laba markhaati oo lab oo ka markhaati kaca bimaa xawaahu qoraalkan iyo maktuubkani waxaanuu koobay marka ay markhaatigaa furayaan ay ka marakacayaan xiina khasmun jaxad waa marka uu dafire u diidona waxa la waxlaygu leeya waxaa la sheegaya midnaba ma jiro waxaa kaloo sheekhu baydkaa labaad kaga hadlayaa qofka xumeeya marka uu khusuumada iyo dooda iyo dacwadda ku jiro qaadiga agtiisa ayuu adabtiisii xumeeyey qaabkuu hadlayey wuu caytabay yacnii qofkii kale ayuu aflagaadeeyey marka warrayse wuxuu u diiday isaa'adaa iyo xumayntaa uu wado ayuu u diiday oo wuu ka joojin haddii uu ku adkaystuu joogsan waayana waa inuu markaa tacsiir iyo ganaax saara ama xadhig ha noqoto ama jeedal ha noqoto waxa la yaaliyo wuxuu u arka markaa munaasib inay u tahay ayuu ku samayn hadiyatu lkhasmi kii khasmiga ahaa ee khusuumada iyo doodda la hadiyayntiisa weliba waa liman miman markay ka ahaato lam yactad aan ka caado dhiyan qabla alqadaa qadaha ka hor aan wuxu soo hadiyayn jirinbe xarim waxaad xaaraam yeeshaa qubuula ma hadaa waxa uu soo hadiyeeyey aqbalkiisa xaaraam yeed kaman bay nusaqa qaarkood ay idhahdaan kaman hadiyatu lkhasmi xarim kaman sida midba hadiyadiisa loo xarimayo lam yactad qabla alqadaa qadaa ka hor aan ka caado dhiganin walam yajuz ma bannaana talqiinu xuja labadii qof ee is haysay midkood inuu xujadii u laqino walaa tacyiinu qowmin qolo inuu cayinaana ma bannaana hayrahum cidaan ayaga ahayn la yaqbala aanu aqbalaynin wainamaa yaqdii wuxuu xukumi wainamaa yaqbalu wuxuu aqbali qaadin maa kataba qaadin ilayhi qaadi kale wuxuu u soo qoray wuu aqbali xiina weliba mudacin dalab mudici uu ka codsado qaadiga halkan inuu qoro bishaahidayni buu ku aqbali laba markhaati oo dakarayni laboo shahiidaha ka markhaati kaca bimaa xawaahu qoraalkaasi waxa uu koobay xiina weliba wakhtiga waya khasmun jaxad kii kale la doodayay uu dafire uu diido waman sa'a ka xumeeya adabow adabtiisa ka xumeeya qaadiga agtiisa fayasjurhu ugu sajrin oo wuu u diiday oo wuu ka joojin fa in asara haddii uu ku sii adkaystana taaniyan mar labaad yucaziruhu waa uu ganaaxi baabulqisma qaybintii xuquuqdii iyo wixii la wadaahaa la qaybinayey ayuu u baab yahay qismo waxaa la yidhaha tamyiizu lxisasi bacdahaa min bacd waa xisooyinkii ay dadku lahaayeen oo qaarkood qaarka kale laga soocayo dadkuna dee khiyaarna waa ku shuraakoobi karaan ijbaarina waa ku shuraakoobi karaanoo dee waxbay wada dhaxli karaan oo ama waxbaa loo soo wada hibayn karaa amay khiyaarkood waxbay wada iibsan karaan yacni si khiyaar iyo si markaa ijbaariyaba waa ku shuraakoobayaan qaybinteeduna dee mid qur'aanka iyo sunnahaba ku sugan weeyaanoo waidaa xadara alqismata ilahay waa ka aayadda qur-aankula markay qaybinta xoolihii dhaxalkaa marka la qaybinayo dad qaraabaan waxba ku lahayn ay yimaadaan wax ka siiya waa ki ilaahda qaybin baa ilaahay cabira xadiidka saacayna kaana rasuula yaqsimu lghanaa'ima bayna arbaabiha haniimooyinka wuxuu u qaybin jiray ciddii markaa asxaabteeda ahayd ee lahayd baahiina waa jirtaayo dee waxaa laga yaaba labadii qof ee wax wada lahaa inay markaa wada socon kari waayaan waxaa la arkaa inuu qof waliba doonayo inuu wixiisa si xorriyada oo aan markaa cidna aanu ku xidhnayn inuu ugu tagrifalo yujbiru wuu dirqin xaakimun xaakim calayhaa qismada almumtanica ka diiday fii mutashaabihin fii qismati mutashaabihin shayga mutashaabiha qaybinteeda wa tacdiilin iyo qismada la dhaha qismu tacdiil shurica waa la jideeyey ijbaarkaa in lam yadura waa haddii aanu dhib geysanaynin taalibun lilqisma qaybta kan doonaya waa haddii aanu dhib geysanaynin wa qasmu raddin qasmadiga iyo qaybta la dhaha qasmu raddi biridaa waalqurca waxay ayadoo ahaatee raali noqosho iyo qorituur wa yansibu alxaakimu xoran mid xora ayuu magacaabi dakaran oo la kullifa oo la mashaqeeyo baalig caaqila cadlan kaasoo caadilo fi lxisaabi xisaabtana maharan xariif ku ah wa yushradu inaani labaa la shardiyaa idaa yuqawamu markaan la qiimayn waxaysu laa taqwiima markaan qaybini jirina fardun mid baa yaqsimu qaybin waxa uu leeyahay sheekhu xaakimku wuxuu ku dirqin oo uu ku qasbi qaybsiga wixii la wada lahaa qofka diida intii midkood uu dalbay uhi war waxaennii inoo qaybi ka diida qasab ayuu xaakimku kaga dhigi laba nooc oo ka mida qismada ayaa ijbaarkaa iyo qasabkaa yeelanaya waa qismatu alifraas iyo qismatu tacdiil qismatu lifraas iyo qismatu tacdiil iyo qismatu radd ayay u qaybsantaa marka qismada la yidhaha qismatu alifraas qismatu almushtabihaat ama qismatu alajzaa waa la yidhaahdaa waxa weeye masalan xubuubtii subagii lacagihii dhulkii isku wada midka ahaa qismat lifraas baa la yidhaha ama qismat lmutashaabihaat baa la yidhaha ama qismat lajzaa ayada waxaa la samayn waxaa isku wada midka ah dee waa ama haddii haddii ay wax la miisan tahay waa la kala miisi hadday wax la miisaamo tahay waa la kala miisaami hadday wax la dhudhumin tahay waa la kawalada dhudhumin masalan dhulkii oo kale marka la qaybinayo isku wada midka ahaa ee ajsaadiisa iyo qaybihiisu ay isku wada midka ahaayeen waa la qaybin masalan laba qof baa leh ama saddex qof baa leh ama afar qof baa leh qaybo isleeg baa laga dhigi dabeetana waraaqaa waxaa lagu qorayaa ee arqaan baa loo samayay dhulka oo alqismu alawal alqismu athani alqismu alqismu thalith alqismu araabic afartii qof ee lahaa halkanaa la joojin waraaqibaa inta la duuduubo oo la laabo oo meel la dhigaa qof aan ogayn ayaa la odhan qofka hebel la yidhaah nambar u soo saar dhulku leeyahay nambarkaasuu soo saara nambarkaasuu dabeedna saa ku qaadanaya haddii la doonana asmaadaa lagu qorayaa asmaadaa waraaqahan lagu qori dhulkiibaa dabeetana nambara loo samaynayo nambar waaxid nambar itnain nambar talaata nambar arbaca dabeedna waxa odhan nambar waaxid magac u soo saar baa la odhanoo magacii ayaa dabeedna la soo saari oo nambarka soo baxaabuu marka magaca soo baxa nambar waaxidkaasu qaadanaya taa waxaa la yidhaahdaa qismatu ifraas baa la yidhaahdaa mid kalaa jirto qismatun waxaa la yidhaha tacdiil masalan waa dhul oo kale waa guryo oo kale isuma dhigmaan dhinacyadoodu isuma dhigmaan masalan dhinac waa dhinac siman waa laba baloodh baloodh waxaa laga yaabaa inuu dhul kala wada sarreeye yahay baloodhna waa baloodh simanoo wax qarashi ku baxayn waa beeroo waxaa laga yaabaa dhulka xaggan inuu ceelkiiyo biyuu ku dhow yahay dhinacaasina ka fog yahay dee marka la kala badho isku qiimo noqon maya dhinacan biyaa u dhow iyo dhinacan biyaha ka fog waxaa laga yaaba dhinacan dhinac ciid wanaagsan oo wax ka baxayaanu yahay dhinacanna waxaa laga yaaba in carraseer iyo dhul aan waxba ka baxaynin ay tahay idan taa waxaa la dhaha qismatu tacdiil baa la yidhaahdaa tii hore waa wax la kala badhbadhaya un bay ahayd laakiin tan wax kalaa la socda waxaa laga yaabaa haddii ay saddex boqol oo mitir tahay waxaa laga yaaba boqol mitir iyo laba boqol inay isku qiimo noqdaan oo boqolkanna uu ciid wanaagsan yahay ama biyihii ku dhow yahay labadaa boqolna ay ka fog yihiin idan marka qismatu tacdiil baa la yidhahda tacdiilkaasaa la samaynayaayoo waxaa laga dhigayaa uluaankaana waxaa laga dhigayaa sahmi baa laga dhigaya ulukaana hal sahmi baa laga dhigaya taana qismatu tacdiil baa la yidhahdaa midna waa qismatu raddi baa la yidhaahdaayo masalan dhulka labadiisa dhinac ayaa waxa ku yaalla geed ama waxa ku yaalla guri ama waxa ku yaalla ceel ama waxa ku yaalla berked lana qaybin kari maayo maxay keenaysaa in dhulkii hortu la kala qaybiyo marka la kala qaybiyo in dabeetana gurigii ama berkadii ama geedkii ama wixii dhinacan maray in la qiimeeyo masalan waxaa la yidhi shan boqoloo kun ayuu qiimihiisu yahay qofkii marka uu raacay waxaa la odhanayaa laba boqol iyo konton celi baa la odhanayaa ila wixiina qaybsami maayo markaa waa in la qiimeeyaa qiimihiisii markaa kan qaybtiisa loo celiyaa markaa haddaba wuxuu leeyahay sheekhu xaakimku wuu ku dirqin qofka mumtanica ahee diida markay qismadaa mutashaabihiyo qismatu tacdiilka ay tahay laakiin qismadu welibana dhibaatana aanu kan qismada doonaya dhibaatana aanu aanu aanu yacni keenaynin haddii wixii waxaan laba kala qaybin karaynin uu yahay oo haddii la kala qaybiyo uu macnaba beelayo laga aqbali maayo ee waa in lam yadura aalibun lilqisma haddaanu dar iyo dhib keenayn kan qismada doonaya ayada qismu raddigu biridaa walqurca waxay ahaatay raalli noqosho in la kala qaybsado iyo qorituur qismatu tacdiilna waa caynkaa xaakimku waxaanu u samaynayaa buuhi u magacaabayaa xilkaa waxqaybinta qof xora oo baalab oo qaangaadha oo caqli leh oo xisaabtana dee maahir ku ah oo xariif ku ah xisaabinta yacni hadday tahay dhudhumin hadday tahay markaas qaybintii isugeyntii qof xariif ku ah waa inuu yahay waayo waa aaladii sidii ninkan faqiihaaba dee loogu shardinayey qaadigaba fiqi loogu shardinayey ayaa mar hadduu qaasibiyo isaga wax qaybinayana xisaab baa loo shardiyaa waxaana la shardiyaa inaani id yuqawamu markay qismatu raddi tahay ee wax la qiimaynayaa meesha ay ku jiraan waa inay laba iyo wax ka badanay noqdaan qof keliya waa inaanu noqonin waayo taqwiimku wuxuu ku sugmaa uun dee laba qofunbuu ku sugmayaa haddii kale qiimayn ma noqonayso haddii aanay qiimayni ku jirin oo qismooyinka kale ay tahayna hal qof keliya ayaa ku filan inuu markaa u qaybiyo yujbiru xaakimun calayha uu ku dirqin almumtanica kadida fii mutashaabihin qismada mutashaabiha la yidhaah wa tacdiilin iyo qismada qisma tacdiil la yidhaah shurica waa la jiray ijbaarka waa in lam yadura haddaanu dhibaynin aalibu lilqisma qaybinta ka doonaya waa haddaanu darar iyo dhib geysanaynin wa qasmu raddin qismada la yidhaha qasmu raddiguna biridaa raaliqshiya walqurca qorituur bay ahaatay wa yansibu alxaakimu xaakimku wuxuu u magacaabi xuran qof xoroo dakaran oo lab kullifa oo mukallaf oo baaliq caaqila cadlan oo caadila ayuu magacaabi oo fi lxisaabi maaran xariif ku ah wa yushradu inaani laba ayaa la shardiyaa idaa yuqawamu marka la qiimayn waxaysu laa taqwiima markaan qiimayni jirinna fardun qof ayaa yaqsimu qaybin baabu shahaadati shahaadadii iyo markhaatigii ayuu baabiyey shahaada waxday ikhbaaru shay ikhbaaru shakhsi bixaqin calaa gayrihi bilafdin khaas waa ka warran uu qofku ka warrama xaq cid kale lagu leeyahay ayaa la yidhahdaa ilaahay baa yidhi walaa taktumu shahaada waxa markhaatiga ha qarinina baa ilaahay yidhi xadiid saxiixay ku soo arreeyeen nebigu wuxu uhi laysa laka ilaa shaahidaaka ow yemiinu warniya wax kale kuuma sugan inaad laba markhaati la timaaddo iyo inaad dhaarsato mooyaan wax kale kuuma hayo markaa shahaada waa shaahid waa qofkii maragga ahaa mashhuudu lahu kii loo marag furayey mashhuudu caleyhi qofkii lagu marag furayey mashhuudu bihi shaygii markaa la furayey iyo siiqadii wa innamaa tuqbalu shahaadadii waxaa laga aqbalay minman aslama qofkii islaamay kullifa ee baaliq caaqilka ah xuran ee xortaha naatiqan hedlii qad culima ee la ogaaday cadlan kownuu cadlan ahaanshiisa u caadil yahay calaa kabiiratin caadilkaasoo demi weyn ma aqdama aan ku hormarin dawcan isagoo ateecsanoo aan qasbanayn walaa sagiiratan dembi yarna maa lazima aan laasimin ow ama taaba toobad keenay maca qaraa'ina iyadoo qariinooyinna ay jiraan ku tusin an qad salaxa inuu hagaagay waliikhtibaaru muddada loo fiirsanna sanatun waa sanad cala alasaxi si asaxa haddaan qabanno muru'atu lmidli lahu waa in dadka la midka ah muru'adoodu ayuu sugnaataa muru'atulmidli waa in lahu sugnaataa walaysa jaaran linafsihi nafcan nafdiisa nafci iyo dheef mid ujiidi waynoon ahayn walaa daafica darin dhib mid ka reebina waynan ahayn aw aslin ow ama laysa biaslin aw farcin waynaanu ahaanin liman yashhadu low ciduu markhaati furi kamaa calaa caduwihi si aynaan cadowgiisaba la naqbalahu ugu aqbalaynin inuu ku markhaati furo waxau leeyahay sheekhu markhaatiga waxaa la aqbalaa qofka ku sifoobay islaamnimo gaal markhaati lagama aqbalo waashidu dawee cadlin minkum baa layidhi dee gaalna caadil maaha waa inuu mukallaf yahay baaliq caaqila waa inuu yahay waa inuu xor yahay waa inuu naatiq yahay qof hadlaya waa inuu yahay qof aan hadlaynin ishaaradii iyo qoraalkii markhaati ma noqonayso waa in qof cadaaladiisa la og yahay uu yahay oo cadaaladiisa maxaa yacni cadaaladi noqonaysaa waana qof dembi dunuubta waaweynee kabaa'irta la yidhaahdo waa inaanu qof ku dhacay isagoo adeecsan aanu ahayn isagoo ikhtiyaar leh haddii lagu qasbay maya isagoo khiyaarkiisa waa inu dembiba ku dhicin sakhiire iyo dembiyaalka sakhaa'irta leedaha qof caadaystay oo joogtay si waynaanu ahayn oo qofku hadduu isagoo mukhtaara kabaa'irka ku dhaco cadaaladiisi way way way dhaawacanto way burta hadduu sakhaa'irka iyo dembiyada yare sida dumarka eegidoodo kale laasimana oo caadaystana ayadana alisraar cala saqiira kabiir ay noqotaayo isagana markhaatigiisi waa dhaawacma markaa dembiyaalka waaweynaa waa sida dee dilkii iyo zinadii iyo khamriga cabiddiisii iyo xoolaha agoonka cunidiisii iyo ribadii iyo waalidka caaqnimadiisii iyo qaraabagoynta iyo waxyaalaha noocaasa weeye markhaati beenaalihii iyo dee rabadaantii qofku iska afuraya iyo laanus qaatanimadii iyo tuugadii iyo waxaa noocaasoo dhan baa kabair noqonaya markaa waa inuu yahay qof caadilahoo kabiirana aan ku dhicin isagoo adeecsan sakiirana aan laasimin amaa yacnii intuu ku dhacay kabiiradaa ama sakiiradaa laasimay laakiin ka toobad keenay maca daalikna qaraa'inna la hayo tusinaya inuu markaa hagaagay oo wixii uu markaa toobaddiisi ay hagaagtay oo saa loo malaynayo oo dee muddaa ka soo wareegtay oo waxaa la arkay markaa wixii uu sameeyey oo muuqmuuqdo oo aanu marnaba xaggooda u jihanaynin ayaa la arko qaraainkaasaa muuqday inuu hagaagay malaa kaana waa la aqbali muddadan haddaba weliba la fiirinayo ee la ikhtibaarinayo toobaddiisa kadib ee qaraa'inkanna ay muuqanayaan ee loo malaynayo markaa inuu run sheegay ee too la aqbalayo markhaatigiisa waa hal sano hal sano markay ka soo wareegto toobadkeenkiisa ee afarta fasalba la arka markaa ninkii inaanu wixii xumaantii dib ugu jahannin markaasay qaraainkii muuqdeenoo logaanaya qofkaasi qofay toobaddu ka dhab tahay inuu yahay waayo afartan fasal waxaa laga yaabaa midba qofka nafdiisu inay si noqoto mar hadduu afartii fasalba isugu bixiyo wanaaggii qof doobad keenoo toobaddu ay ka dhab tahay ayuu noqonaya idan waxaad allaha ka garanaysaa inaan waxba ka jirin siday wadaadadu samayn jireene masalan marka la doonayo gabadh in la guuriyoo kale ayaa dadkii labaatan taarib salaadnimo lagu wada salliday ayaa lo odhanaya war yaa markhaati hebel iyo hebel markaasa la maba tukadaan war haddu soo weysaysta baa loodhi mka tukado intaa weysaysataan ayaa lo odhanaya hadda tukada markaasaa markhaati laga dhigayaa dabeed ma jirto waa in hal sano qofka hal sano kadib qofkaa taariku salaadka ahaa hal sano kadib unbaa markhaatigiisa la qaadan karaa ee iminka soo weysaysto markaa gal maaha calal asaxi buu leeyahy muqaabilu asaxu waxa uu leeyahy waa sittatu ashhur mee lix bilood unbaa la fiirin qiil baa isagu jira le muddo ma lehee xoogay un hala eega markaa bal xaaladiisu ay ku hagaagto waxaa kaloo shardiga qofkan markhaatigaa qof muru'atulmithl dadka la midka ah da ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhinac kastaba yacni qof muruu'ada iyo sharafda ay leeyihiin la waa inuu yahay almuru'a waxaa la idhaha an yatakhallaqa bikhuluqi amhaalihi fii zamaanihi wa makaanihi dadka la midkaahi akhlaaqda iyo dhaqankay leeyihiin waa inuu ilaaliyaa dadka macnaha la midka ah xagga da'da xagga wakhtiga xagga meesha dadkaasi akhlaaqda iyo dhaqankay leeyihiin waa inuu ilaaliyaa waxaa la yidhaha alaklu fi suuq yacni nin weynoo suuqa un wax iskaga raamsanaya oo iskaga cunaya waxay ka mid tahi waxyaalaha musqidaat lmuru'aha waxay ka soo reebaanaya likayri suuqi qofka isagoo suuq fadhiya ee giddiga maalmeedun halkaa ama bacadlahan ama miiskaasun dhex fadhiyaa in isagoo aqalba joogin kaa way u furantahy laakiin qof aan isagu suuqi ahayn oo wax ku cunaya qofka markaa cawradiisii muujinaya ilaa xad waxay ku daraan yacni dee qofkii oo makshuufa ra'siya hadduu markaa suuqa dhex maro dadka markaa shaxda iyo dumadda iyo ku ciyaaraya markaa suuqa ayaa la mid a dadkaa dadka markaa ka qosliyey dacaayadda iyo markaa qosa hadalka badan iyo waxyaalaha muru'ada markaa ridaya kharqinaya waxyaalahaasaa ka mid a waxaa kaloo iyadana shardi ah inaanu markhaatigan wax nafci ahoo uu ku soo jiidanaya aanay jirin ama dhib uu iskaga reebaya aanay jirin dee masalan haddii aad qofkan aad markhaatiga u furayso kaba soo qaadba waxanba aa wada leedihiin oo markaa waxaan sugto adigii uunu kuu soo weecanayo wixii may markhaatigaaga lagama aqbalayo haddii aad wax iskaga reebaysana oo yowni waxaan kuu soo gudbinoo haddii markaa uu sugmo markhaatigaagaa la waayo wixii adiga ku dul fuulayana markhaatigaagaa la aqbali maayo marka waa inaanu jaarin linafsihi nafcan aanu ahayn daafican dararanna waa inaanu dhib mid iska reebayana aanu ahayn waa inaanu asal ama farac u ahayn ciddan uu markhaat furayo oo markaa shahaadatu lwaalid ama shahaadatu lwalad liwaalidihi ow liwaladihi ma ansaxayso in la yidhaha markhaati keensa waxaanad leedahay aabbahay baan keenay inaad maali waxaad leedahay markhaati keen inankaagii iyo ilmahaagii aad keento maya waayo shubha ku jirtaa waayo maalkan aabbaha iyo maalka asalkiiyo fura wax isku meeraysanaya oo mid waliba marka kale wax ka qudaraynayo weeye lahu baynu nihi laakiin calayhi calayhi way bannaan tahay oo masalan aabbaha waad ku markhaati furi kartaa waad odhan kartaa aabbahay waxan waa lagu leeyahay maalkan iyo hantian anaa ka markhaatiyo waa lagu leeyahay goortu qaatay anaaga waa la aqbalaya inankaygu wuu gardaraya waxaan anaa ka markhaatiya in lagu leeyahay calayhi markaa waa la aqbalaya lakiin lahu baan la aqbalaynin kamaa calaa caduwi lan naqbala laba qof oo cadaawadi u dhaxaysana inaad markhaati isaga dhigtaa ma bannaana oo masalan qof laydhaa markhaati keenso oo dabeetana qofay col yihiin inuu keeno markhaatigiisa loo aqbali maayo waxaana dee xaqule inuu markaa sheego qofkan markhaatiga loo qabsaday tan soomaalidu ay tidhaahdo waa iga deedafo soomaalidu cadaalad darradeeda waxay samaysaa garaheeda wax alla yaaliyo cid alle ciddii kiisan ka markhaatiyada ciddii kaag dhawayda ogaa o dhan buodhay waa iga deedafo kaasi waa iga deedafo oo reer hebel waa iga deedafo oo kan kale waa iga deedafo oo dabeetana waa deedafuun baa lo odhanayaa wax alla wixii meesha ogaaba sharcigu ma yaqaano deedifadaa laakiin wuxuu yaqaanaa dee waxyaalo qofka dhaawici kara markhaatigiisa hadduu idhaha qofkan col baanu nahay oo cadaawad baa naga dhaxaysa caddee baa la odhanaya hadduu idhahdo qofkani waxaan waxbuu ku leeyo isagaaba waxaan u wataa hadduu idhahdo waxbuu iskaga reebaya waxyaalahaasoo kale hadduu caddeeyo markhaatigiisa u dhaawacmaya laakiin wayga deedafo ma jirto kamaa calaa caduwi lan naqbala laakiin cadowga hadduu u markhaati furayo eeg hadduu ku markhaati furayo inu diido laakiin hadduu u markhaati furayo waa furantay shahida alanaamu bifadlihi xata alcidaa walfadlu maa shahidat bihi alacdaa waxaaba la yidhahdaa fadli waa wixii cadowaaga ku markhaati kaco macnaa asalka iyo farac ayaa cadowgaadoo iska hor jeeda waxaanu idhaha asal iyo farac calayhi way bannaantahy laakiin lahu ma bannaan inaad u furtaa ma bannaan lakin inaad ku furtaa way bannaantay
caqilka xuran ee xorta naatiqan ee hadli qad culima ee la ogaaday cadlan kownu cadlan inuu caadil yahay caadilkaasoo calaa kabiirati demi weyn ma aqdama aan ku kicin dawcan isagoo khiyaar leh walaa saqiiratin dembi weynna maa laasima aan laasimin ow ama waxa ku dhacay laakiin taaba toobad keeneen maca qaraa'ina qariinooyin iyo wax la xidhiidhan laba qaboo tusinaya aan qad salaxa inuu hagaagay walikhtibaaru inta loo fiirsanna sanatun waa sana calada saxi haddaan qabanno muru'atu lmili lahu waa in dadka la midka dhaqankoodii akhlaaqdooda ay u sugnaatay walaysa jaaran linafsihi nafcan nafdiisa nafci qof u jiidi waynaanu ahayn walaa daafica daarin ay duran dhibaato qof ka dafcinna waynaanu ahayn ow aslin walaysa biaslin ow farcin asal iyo farc toona waa inuu liman yashhadu lahu ciddan u markhaati furaya aanu ahaanin kamaa calaa caduwihi sa inaan cadowgiisaba la naqbalahu aynaan ugu aqbalaynin wayashhadu alacmaa qofkii indhaala ugu markhaati furi wayarwii xadiidkiina wuu warin in sabaqa hadduu horreeyo taxamulun qaadidda markhaatigu ow ama bimuqirin qof qirtay u ictalaqa uu ku dhegay wa bitasaamuci nikaaxi nikaax maqalkii wa ximaamin geeri waqfin waqafkii walaa'in welihii nasabin iyo nasab bila tihaamin tuhun la'aan oo bimacnaa aan wax markaa caariday oo ka hor yimi aanu jirin markhaatigiisa waa loo aqbalay waxau leeyahay sheekhu shahaadatu lacmaa wa riwaayatuhu qof indhala markhaatigiisa iyo werintiisa xadiidkaba waa la aqbalayaa waase goorma waa haddii uu horreeyo taxamul shahaada cala alcamaa dee arrinuu markhaati ka ahaa isagoo indhaqaba hadda uu indhabeelay wuu ka marag furi karaa sida ay u bannaan tahayba isagoo yacnii sabiya oo dee wax kala garanaya wuxuu ogaa shahaadadu taxamulay xil waqti aladaa hadduu baaliqu yahay wuu furi karaa marka waxyaalaha yacni meelaha la ogol yahay inuu qof indhali ka markhaati furi karo koo waxaa ka mida fii ma shahida qabla alcamaa ow fii ma taxamala qabla alcamaa indhala'aanta ka hor wixii uu xambaaray marka uu kan loo furayaana magaciisa iyo nasabkiisaoo qof la garanaya uu yahay ka labaad waxa weeye qof wax qirtay oo dabeedna u qabtay ninunbaa dhegta u saaray gabadhaydi heblaayo waan furay addoonkaiga caynkaasa waan xoreeyey qofka hebel xooliigu leeyay dhab uunbuu siiyey dabe dadka indhadii wax ka xoog badanoo dabeedna waa la ysugu yimi oo waar ninkan waxbaan ku hayaayey geeya buhi qaadiga horgeey dabeedna wuu ku furo wuxuu uhi ninkani arrinkaasuu qirtay mar hadduu markii uu qirtayba uu ku dhegay dee bila inuu kaa fogadood mid kale ku dhegtay la odhan maayo mar hadduu idhahdo sidii baan u hayaa markhaatigiisa waa laga aqbali ow bimuqirin ictalaq waa mid qirtay uu ku dhegay waxa kale oo markhaatigiisa la aqbalaya waxyaalaha istifaadada iyo tasaamuca ku sugma waxaa jira waxyaalo aan ruyo iyo aragti loo shardiyin laakiin maqal iyo faahfid ku sugma waxaa ka mid a nikaaxa dee islaantaa heblaaye inuu hebel qabo dee waynu ka wada markhaati furaynaa laakiin waxaa laga yaabaa dee nin markaa halka isu guursanayeen yacni ogaayin aanu jirin laakiin waa maqalkaasay ku sugnaatay iyo sifaadada waa nikaaxii waxa u shardiya dee inuu markaa cidduu ka maqlaa yacni tiro badanoo markaa inay been isku waafaqaan looga aamin yahay waa inay yihiin mana odhanayo hadhowta waxaan dadkan ka maqle markuu wax furayo dee wuxuu furayaa markaa heblanaysa intay heblaayo tahay ximaam bikasri lxaa ximaam waa geerida dee ninkii hebel la odhan jiray inuu dhintay dee markhaati baan ka ahay buu markaa odhanayaa oo isagoo cuskanaya istifaadla miyaad arkaysay markii lagu rogayay miyaad arkaysay markii la maydayay miyaad arkaysay la odhan maayo ayana tasaamuc bay iyo maqalkaasi ku sugantaa waqafkaa la mida welig iyaba waa joognoo dee inuu gurigaasi waqaf ahaa oo masaajidkaasi lahaa ama ciddaa lagu waqfay wuu furi karaa waa waqafkii welihii dee hebel welihiisa inuu hebel leeyahay waa cidqigee la xidhiidhayo waxaynu hayna maha maanta qofka qof xoreeya wuxuu leeyahay welihiisa bimacnaa qaraabadiisuu leeyahay hadhow haddii qaraabo lo waa isagaa dhaxlaya walaagkaasaa lana weynoo iman doona nasabkii baa la mida dee inuu markaa hebel ina hebel yahay ayaan furayaa ayaduna n waa waxyaalaha markaa qofka indhahala loo qaban karo milkigaa la mida isna milkiga oo aanu qofkuos yacni sababku ku milkiya aanu sheegaynin anugu waxaan furayaa guriga gaadhigaa inuu hebel hebel leeyahay gurigaa inuu hebel hebel leeyahay laakiin asbaabtii markaasuu ku mulkiyay waxba inuu raacaya daruuri maaha bila tihaamin waxaa laga wadaa iyadoon wax caarida nasabkaasoo kaloon wax caarida aanu jirin haddii uu mucaarid jiro oo masalan wuxuu leeyahay uu ka markhaati furayaa hebel inuu ina hebel yahay ina hebelka lafdiisaa dafirsan oo lama yihi anugu ina hebel markaa mucaarid baa wax ka hor jeedaa jira markaa tasaamuciisii lama aqbalayo markaa markhaatigiisaa tasaamuca ku xidhan ama dadka qaarkood baa wax ka sheegaya markaa kuwaa lama aqbalayo wayashhadu lacmaa qofkii indhaala ah wuu marag furi wayarwi wuu warin waa in sabaqa taxamulun markhaatiya qaadidiisu waa hadduu ka horreeyay indhala-aanta aw bimuqirin ama qof qirtay oo ictalaqa uu ku dhegay wa bitasaamuci nikaaxi nikaax maqalkii wa ximaamin geedi waqfin waqafkii walaa'in welihi nasabin nasibkiiba bila tihaamin yacni tuhun la'aan iyo wax caaridayo ka hor imanaya aanu jirin halkanna wuxuu sheekhu inooga gelayaa nisaabkii iyo tiradii markhaatigu lahaa weli zinaa zinadii waxa u sugnaaday oo loo shardiyaa arbaca afar an adkhalahu inuu geliyey fii farjiha ka markhaati furaya ka mirwadin fii mukxara yacni mirwad waxaa la ydhaaba halka yaree lagu indhakuusho iyo bahashaa yaree indhakuusha markaa lagu shubo yacni si ay isugu jiraan oo kale in alaabtooda isugu jirtay markaa way ka markhaati furaan wahayrihina imaani laba ayaa loo shardiyaa ka qiraari zinaa zinada qirashadeed weeye walihiraali sawmi soomka bilashadiisa cadlun bayina caadilay cadaaladiisu caddahay ayaa loo aqbalayaa wa rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumara ow rajulun uma alyamiinu nin iyo dhaar ayaa almaalu maalkii loo aqbalaya ow fii maa ya'uulu ilayhi wixii maalu iilanayay kalmuudixati waaba nabarka muudixada alatii juhila tacyiinuha cayinideedii laga jaahil noqday aw xaqi maalin ama xaq maal kal ajali waaba muddadii aw sababin lilmaali ama maalka sababa kal iqaala sida iqaaladii walbay ciirkii wadamaani iyo damaankii walxawaala iyo xawaaladii wa rajulu nin wamra'ataani iyo laba dumara arbacu nisan afar dumara ayaa loo aqbali limaa shayga alrijaalu raggu laa taطalicu calayhi aanay daalacanin ka ridaaci nugmadii walwilaada dhalmadii wa caybihaa ceybtii dumarka walxayda caadadii walbikaara iyo bikaarada xubkaa bikaarada la yidhaahdo waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa zinada iyo wixii markaa la midkaa liwaadkii iyo ityaanulbahaymkii iyo afar nin ayaa loo shardiyaa oo weliba si cad sinadaa u furo yacnii xubnihoodii oo markaa taranka oo isku jira yacni ka markhaati furaya ilahay baa hi waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa afar markhaati aan la imanin baa ilahay lowlaa jaa'uu calayhi biarbacati shuhadaa afar markhaati may la yimaadaana faاstashhiduu calayhina arbacata minkum afar markhaati uga dhigay baa ilaahay oo hadday saddex noqdaan ayaga ayaa lagu yeelanaya xadulqadafkii oo siddeetan jeedala
waayo waa dembi aad u xun cuquubada ka imanaysana aaday u adag tahay sidaa daraaddeed baa loo adkeeyey markhaatigiisii siday ugu sugataba markhaati ama wixii nebigu uu markaa sugnaadayba islaamaan in la rajmiyey inta badan iqraar bay ku wada sugmeen wax markhaati ku sugmaya aad bay u adag yihiin wixii kale ee aan zinada ahayn ee aan maal ahayn maal xaggiina u kicin ragguna inta badan ay daalacdaan waa laba waa laba nin waa iqraarkii zinada la qiranayay waa guurkii waa furiinkii waa soo ceshigii waa riddadii waa jarxigii waa tacdiilkii yani waa wakaaladii waa wisaayadii waxa leeliya wixii la midka ahaa een ee cuqubooyinkii ilaahay markaa ama adamigu lahaaya dumar ma soo galaan waa laba ninuun xuduuddaba markaa dumar kama markhaati kacaan waxaa kaloo la shardiyaa bisha ramadaan bilashadeedana hal caadiloo keliya cadaaladiisu ay cad tahay oo la garanayo ayaa ka markhaati furi kara waayo hal minibaa u furo markaa sida nebigu uu faray dadkana inay soomaan waxaa kaloo la shardiyaa nin iyo laba dumara ama nin iyo dhaar la ysraaciyo hal markhaati qofkii sheeganayana dhaaruu raaciyo wixii maala amaa wixii aan maal ahayn laakiin maal uu ka ratibmaya maal u ilanaya sida iminka muudixada nabarka lafda caddeeyey ee meeshay ahaydna laga jaahil noqday dee qisaas ma waajibinaysa maalunbay waajibinaysaa ila waatan meesheedii la garan waayey amaa sabaw ama xaq yacnii xaq maaliya ah sida ajashii muddadii la kala qabsaday khiyaarkii shufcadii ama sabab xoolo u ah waa iqaaladii iyo celintii iibkii damaankii xawaaladii kiradii wasiyadii ceebta ku celinteedii waxa la yaaliya wixii noocaas ahaaye sabab maalu ahaana waxa weeye wastajidu shaydayni min rijaalikum haddii labadaa laga farajuluma maraataan baa ilaahay nin iyo laba dumara waxaa kaloo xadiid ku sugnaaday nebiga annahu qadaa bishaahidin wa yamiin hal markhaati iyo dhaaruu muducigii raaciyey lukaabtay dhahaan soomaalidu ayaa ayadana uu nebigu ku xukumay imaam shaafici baa weliba fi lamwaal xoolaha iyo wixii looga qasteen weeye ruux dumara iyo dhaar maya laba dumara iyo dhaarna maya waa hal nin iyo dhaar waxa kale oo iyadana markhaati ka fura laba nin ama nin iyo laba dumara ama afar dumara waa waxyaalaha ay aqoontooda iyo ogaanshaha uun dumarku la gaar yihiin dee waa nuugmadii waa dhalmadii waa ceebihii markaa dumarkee dee marada ka hooseeyey waa caadadii waa xaydkii xuubkii bikaarada inay leedahay yacni waxyaalaha dee laba ninoo masele dhakhaatiiroo kale waa ka markhaati kici karaan nin iyo laba dumari waa ka markhaati kici karaan dumar soocahoo afarina way ka markhaati kici karaan weli zinaa zinadii arbaca afar baa u sugan iyana dakhalahu inuu geliyey ka markhaati kaca fii farjiha xubinkiisa inuu xubinkeedii geliyey ka mirwadin sida baalka maylinka ee lagu inakusho fii mukxala bahasha yare inakuusha la geliyey wahayrihina inaani laba ayaa loo shardiyaa xuduuddii kale ka iqraarizinaa zinada qirashadeediiba weeye iyo walihilaali sawmina cadlun bayina bayanad macnaa ay caddaatay cadaalatuhu ayaa loo shardiyaa wa rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumara ayaa la shardiyaa aw rajulun nin uma alyamiinu dhaar almaalu maalkii oo fii maa yawiilu ilayhi maalka wixii uu ilanayay kalmundixatiba way allatii juila tacyiinuha cayinideeda laga jaahil noqday aw xaqi maalin ama xaq maali ah kal ajali waaba si muddadii ay lahayd dee wixii markaa la muddaystay aw sababin lilmaali ama maal sabab waa kaliqaala waalbayci waadamaani waalxawaala weeye wa rajulun wamra'ataani baa loo shardiyaa arbacu nisan wa arbacu nisan iyo afar dumara limaa waxa arijaalu laa tatlicu calayh rag aana inta badan taalacan ka ridaaci nugmadii walwilaada dhalmadii wa caybiha iyo gabadha ceebteedii weeye markaa xubnaheeda hoose ahaa walxaydi iyo caadadii walbikaara iyo xubkaa bikaarada la yidhaahdo baabu dacaawa walbayinaat dacaawidii iyo bayinaadkii ayuu baab yihi addacaawi waa jamcu dacwa dacwana waa alab walahum maa yaddacuun waxay dalbadaan ba u sugnaaday sharci ahaana waxa la ikhbaaru can wujuubi xaqin calaa gayri cinda xaakimin liyulzimahu bihi waa ka warramid laga warramo xaq sugnaaday oo cid kale ku sugnaaday xaakim agtii laga warramo si uu markaa ugu xukumo u laazimiyo bayinaadkuna waa jamcu bayina waa caddaymihii waa markhaatiyadii iyo wixii la midkaa waayo xaq waa iyagu ku caddaadaa nebi maxamedna wuxuu idhi dadka haddii la siin lahaa dacwada iyo sheegashadooda dad baa waxay sheeganayeen rag dhiiggooda iyo xoolahood laakiin dhaarta qofka lagu dacwoonayaaba mudacaleygaa baa lagu leeyahy xadiidkana waxaa laakin albayina cala almudaci walyamiin calaa man ankar bayine iyo caddayn waxaa laga rabaa qofka wax sheeganaya yemiintuna waa calaa man ankar waayo jaanibkan muducigaa daciifa jaanibka mudacaleyguna waa qawi markaa dhinacan daciifkaabaa xujadii xoogga badnaydna mariyey dhinaca munkirkuna waa qawi oo xujadii daciifada ayd baa la mariyey muducina waxaa la yidhaahdaa qofka haddii uu iska aamuso dee lagu- la kala tegayo mudda calayhina waa ka haddii aad isagu aamuso aan marnaba laga hadhaynin waa ka lagu taagan yahi macnaa waa ka ku taagan yahi ka lagu taagan yahi macnaha muduci hadduu waddadaa iska maro kana waddadaas unbu iska maraya weeye laakiin hadduu muduci soo taago mudda calayhi waddadaa mari maayo si kale waxaa la yidhahdaa marka muduci la caddaynayo yani la qeexayo ma yukhaalifu qowluhu daahir qofka hadalkiisa iyo sida daahirka waaqic iskhilaafsan yihin baa la yidhaha muduci dee waxbuu sheeganaya wuxuu leeya waxaan ni- waxaan anigaa leh anigaa leh anigaa leh markaa sheegishadiisa sida daahirku iskhilaafsantay mudda caleyhi waxaa la yidhahaa qofka daahirka iyo qowlkiisu iswaafaqsan yihin baa la yidhahdaa intamad waa beydkii kunaad intamadaas abyaatuha alfun bima qasidtuha wixii ka dambeeyana waa bima zidtuhaadi intamat idacwa hadday dacwadii taam noqoto bishayin wax la sheegtay culima la og yahay oo la garanayo sa'ala qaadin qaadi wuxuu weydiin khasman kii la haystay buu weydiin waxakama waanu xukumi in yactarif hadduu qirto khasmun fain yajxad hadduu diido wahama halkaana bayinatun markhaati bixaqin muddaca xaqaa la sheeganaya markhaati loo hayo xakama wuu xukumi waxaysu goorta laa bayina markhaati aanu jirinna falmuddacaa calayhi xallif muddaca calayhiga dhaari xaysu goorta muddacin daca mudduci uu dalbo fain abaa hadduu dido ruddad waxa lagu celin calaa man iddacaa qofka sheegtay baa lagu celin wa bilyamiini dhaartaasuna yastaxiqu lmuddacaa shaygaa muddacaha ku mudanaya sheekhu wuxuu leeyahay haddii dacwadii ay taam noqoto macnaha hadday dacwa saxiixa masmuuca noqoto waxaa la yidhaha dacwa saxiixa masmuuca waa inay qof baaliqa oo caaqila ay ka timaadaa oo multasimahoon xarbi ahayn waa inuu calaa milihi ku sheeganayaayo baaliq caqli multasima waa inuu ku sheeganayaa waana in wax macluumo ah uu sheeganaya oo la garanayo waa inaanay mutanaaqido ahayn oo mid iska hor imanaysa aanay ahayn marka uu muducigu dacwadaa ku dacwiye ee dacwadiisa ay dhammaystiratee shay la garanayo uu sheegto ay noqoto dacwa saxiixa masmuuca ay noqoto ay halkaa marayso sa'ala qaadin khasman qaadigii wuxuu weydiin ka muddaca calayhiga ah ee la haysta ee doodaya ayuu weydiin oo wuxoo dhan ka jawaab dacwadaya waxaa lagu sheeganayo waxakama in yactarif khasmun hadduu qirtu yidhaahda qaadiyo waxa wuu igu leeyahay kaca kala qaatoma iminka siyuunbaa la odhan fan yajxad hadduu diiduu yidhaahda iguma laha iguma laha buuri waxa uu sheeganayo wuxuu igu leeyahay ama waxaanu hayo maaha wuxuu odhanaya laka bayina waar muduciyow markhaati ma leedahay markhaatiga ayuu markaa dhegaysan markhaatigii maxaa u yaallaa dee waxa u yaallaa horta shuruuddii markhaati loo eegi jiray oo dhan inuu leeyahay shuruuddii markhaati waa inuu leeyahay wixii markhaati dhaawici jiray waa inaanu lahayn isla markaa waa inuu dee haddana wixii la sheegayee loo qabsay waa inuu si cad u furaa haddii ay isba khilaafaan ninkii wixii u furayey markhaati maaha haddii wixiiba furi waayo markhaati maaha markhaati intaasoo markhaataan keenay un maaha markhaati shuruuddii ka soo baxay wixii markhaatinimada dhaawacayay ka badbaaday isla markaa wixii laysku haystana si cad u furay fain yajxad waama bayinatun bixaqin muddac bayine iyo markhaati markaa la helo oo si cad ay u furto xakama wuu xukumi markaa mar haddii markhaati shuruuddii laga helay oo wixii caddeeyey laga wuu ku xukumaya oo waa xakama waxaysu laa bayina markhaati baan jirin ninkii wax markhaati ah ma haye buu dhi arrinku waa sidaan ku sheegay lakiin markhaati ma hayo falmuddacaa calayhi xaliif waxaad leedahay war ninkii wixii uu kuu sheegayna markhaati waa waay ma ka dhaaranaysaa waxaa inaan lagugu lahayn marka haddii uu dhaarto waddadaasuu ka bixi ninkii wuxuu sheeganayay fain abaa hadduu diido oo yidhaahda ma dhaaranayo ama uu ka aamuso ruddat cala almuddacaa cala almuddaci calaa man iddacaa waxaa lagu celin ciddii sheeganaysay waxaa la odhanayaa adigu haddaba markhaati waad weydi ninkii inaanu inuu kuu dhaarinaana wuu dido adigu kuu soo ceshaday aduu dhaara baa la odhan haddii uu maro wa bilyamiini yastaxiqu lmuddacaa dhaartaasaa wuxuu ku mudanayaa wixii uu sheeganayey ayuu dhaartaa ku mudanaya hadduu isna ila dhaaran maayo waa kala tagan hadda halkaa ka bax adaba wey waddadaa mar waayo markhaataa laga rabay markhaatigii wuu waay nin kalea la yidhi ku dhaaro wuxuu idhi anugu ku dhaaran kari maayo laakiin isagaa i haysto oo ii sheeganaye ha ku dhaarto isagana wuxuu ku dhaaranaya isagu hay dhaarto ogobay ninkani gar buu taagan yihi wuxuu idhi anigu ku dhaaran kari maayo ee ninkani ii sheeganaya ha ku dhaarto waa ku dhaaran waaye soo maaha iska teg weeye marka halkaa mar weeye waaradna halkaa mar ilaa haddaan lays hor fadhihi maayo laystaawan maayo ma laysan qaniini maayo waa in dadka la kala dhaqaajiya la kala diraa in tamat iddacwaa dacwadii hadday taam noqoto bishayin uu ku dacweeyey culima oo la ogaa la ogaado yacshaan shay macluuma sa'ala qaadin khasman khasmigii iyo kii kale la doodaya buu weydiin waxakama waanu xukumi goorma in yactarif khasmun hadduu qirto fain yajxad hadduu dafiro wahama halkaana bayinatun markhaati muddacigu haystaa uu joogo bixaqin furaysa muddacin uu sheegan xakama wuu xukumi waxaysu goorta laa bayina markhaati aanu jirinna falmuddacaa calayhi xaliif muddacalayga dhaari xayu goorta mudducin dacaa mudduci uu dalbo macnaa waxaa laga wadaa muddaca calayhiga dhaarintiisa ma laha qaadigu laakiin mudduciga codsanaya ii dhaari boo odhay waxa la odhanaya ma kuu dhaarinaa mise kuma dhaarino hadduu idhahdo ii dhaariyo ii mariya waa la marinaya haddii kale oo qaadigu iska mariyo uun ma ansaxayso fain abaa hadduu dido ruddat waxaa lagu celin calaa man iddacaa kii sheegtay calaa man iddacaa kii sheeganayay baa lagu celin wa bilyamiini dhaartaasaanu yastaxiqu lmuddacaa ku mudanaya shaygii uu sheeganayay waalmuddacii kii sheeganayay caynan bihaa ayada yanfaridu axadumaa midkooduu la keliyoobayey fahiya liman lahu lyadu cidday gacantu u sugnaatay bay u sugnaatay waxaysu goortii kaanad macahumaa la jirkooda ay tahayna oo washahidad bayinataani laba markhaati ay istaagaanna xullifaa waa la dhaaray waqusimad waana loo qaybin waxau sheekhu leeyahay intaa hore waxaa la yidhaha mudduciyo muddaa calayhi waxaa jira qayb labaadoo la yidhaha mutadaaciyaan mutadaaciyaan yani mid waliba wuu sheeganayaa mid waliba waa mudduci waana muddaa calayhi xaggan isagaa ka sheeganaya kana xaggan uu ka sheeganaya mid walbuu sheeganaya oo kan kale mudda calayhi buu yahy isagoo kale mud mudda calayhi mutadaaciyaan baa la yidhahdaa waxayn haddii waxa ay isu sheeganayaan midahaantood gacanta ku hayo wax markhaatina aanu jirin wax markhaatina aanu jirin ee kanna wuu sheeganaya wuxuu leeyay anaa leh kanna wuxuu sheeganaya anaa le buu leeyahy mid waliba mudciyo mudda calayhi buu noqday waxaa la eegayaa shayga ayaa gacanta ku hayaa waxaa la yidhi ninkaa hebel baa gacanta ku hayaa kaa gacanta ku hayay u socotay isagumaa loodhan ku dhaaro waayo gacantan ku- gacankuhayntan ayaa raa murajaxahoo rajaxaysa dee gacankuhayntani inay tahay wuxuu isagu leeyahay markaa walmuddaci caynan yanfaridu biha axaduhuma midkood baa gacanta ku haya fa hiya liman lahulyad cidda gacanta ku haysa u sugnaatay biyamiinihi laakiin weeye waxaysu kaanad macahumaa midba dhinacbuu haystaa waa maraa laysku haystaa mobil baa laysku haystaa waa ka midba dhinac buu ka laalaadaa hirrigtaasaa la islahayaa iyagoo laysla jiidayaa la keeno mid walibana waa shahidad bayinataani dee mid waliba bayine iyo markhaati buu keenay shaygan inuu leeyahay waxa la mida dee marka aan bayinaba jirin wax bayinaahiba ma jiraan xullifaa waa la dhaarin labada mid waliba inuu leeyaho ninkaa kalaanna ku dhaaraa la odhan aye bismillah inaad shayga adigu leedahay oo ninkaa kalaaninma wallaahi baabaa la odhan marka kaa laga tagaaba haddana kii kale loo tegi inaad adigu leedo ninkaa kale moolaahiba labadoodii marka la dhaariyo labadoodii markhaatina meeshaba way ka baxeen markaa shaygii waa loo qaybinaya waa loo kala badhaya waqusimat waa loo qaybin walmuddaci caynanka sheeganaya yanfaridu biha axaduma ula keliyoobay fahiya liman lahu lyadu cidday gacantu u sugnaatay ee gacankuhayntana bay u sugnaatay biyamiinihi waxaysu goorta kaanad macahumaa la jirkooda ay ahaatana oo wa shahidad bayinataani laba markhaatina ay furaan xullifaa labada bayinaba waa isla dhici wa xullifaa waanan la dhaarin wa qusimat waanan loo qaybin mararka qaar ba waxaa dhacday in markhaatiyada waa la kala rajaxaa waxyaalo badan ayaa markhaatiyada lagu kala rajaxaa kala badnaan waa lagu kala rajaxaa oo ba- tiro waa lagu kala rajaxaa waxay furayaan oo dee kala cad waa lagu rajaxaa muddada ay ka markhaati furayaan oo kala fog hadduu mid yidhaahdo dee anugu iminka bil uun baan ka markhaati naydan laba sanaan ka marqolootee laba sanaanu ka markhaatina kuwa labada sanaan ayaa la rajaxaya hadday midi taariikh iyo dee u sabayso midna ay idlaaqdo taa mu'arikhadaa baa la rajaxaya marka waxoogay baa lagu kala rajaxaa markaa bayinaad kale haddii la kala rajaxi kari waayana labadaba waa la isla daadiyaa wallahu aclam ka inuu joogo